haddaba markii uu tagay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare xarunta ganacsiga b b s moll ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta xaafadda soomaalida islii mas-uuliyiinta rurta ganacsiga iyo sidoo kale bulshada soomaalida ee ku dhaqan xaafadda islii xildhibaanka degmada kamakuuji xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu uga mahad celiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare booqashada uu ku tagay xarunta ganacsiga farxad weyn bay noo tahay waa markii ugu horraysay oo ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed uuna soo booqdo cagihiisa ku istaaga xaafadda islii magaalada islii waxaan kaloo soo dhowaynayaa madaxda kale ee la socota saaxiibbaday wasiirrada soomaaliyeed wasiirka gaashaandhigga wasiirka nabadgelyada gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ganacsiga wasiirka kallumaysiga iyo wasiirka xafiiska ra'iisul wasaaraha marka anigu waad ogtihiin meesha ay islii naga joogto soomaali ahaan waa hoyiga labaad ee soomaaliyeed soomaaliya oo dhan baa isugu timid maalkeennii baa yaalla dadkeennii iyo carruurteennii baa joogta habeen iyo dharaarna waa daafacaynaa horumarkeedana waa ka shaqaynaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ku ammaanay bulshada soomaalida horumarka ay ka gaareen ganacsiga isagoo sidoo kalena u mahad celiyey guddoomiyaha xarunta ganacsiga b b s moll waxaan runtii u mahad celinayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee reer isli gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa walaalkay macallinka oo runtii isaguna ugu marti qaaday inaan moolkan qiimaha badan inaan nimaadno dadkeennana ku soo aragno weliba hadda ma ah martiqaadkiisu muddo ka hor ilaa bil ka hor ayuu ayaan u ballan qaaday inaan halkan imaanayo weliba anigoo dalka dibaddiisa ku maqan buu ila soo hadlay marka wuxuu yidhi markaad kenya timaaddo waxaan rabaa inaad moolkaas soo aragto waxaan ku yidhi waa ballan waan imaanaya marka horta ballankii waa fuliyey waa nimaaday waxaan laakiin islahaa dee meel oo iska mool caadi aad imaanaysaanoo si yaroo dhuudhuub aad u soo gelaysaan markaa laydinma oge intaad shaah ku soo cabtaan oo ad ku soo sheekaysataan ayaad soo noqonaysaaee maba aanan ku filaynin hawshaan marka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale madaxda deegaanka oo ugu horreeyo xildhibaan yuusuf sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa bogaadiyey sida dhallinyarada soomaaliyeed ay xilliyada dambe ay ugu damaashaadayaan goobaha ku yaala xaafadda soomaalida isliya isagoo sidoo kalena sheegay inay rajeynayaan in soomaaliya ay noqoto sidaasi si la mid ah intisaar saale xuseen v o a nairobi